بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا سورة النمل مكية وآياتها ثلاث وتسعون آية سورة waa suuradda labaatan iyo toddobaad min su min suwari lqur-aan xagga bilowga aayadaheedu waa sagaashan iyo saddex aayadood waa qur-aanka makiga ah waxay ka hadlaysaa caqiidada towxiidka iyo risaalada iyo bacfiga iimaanka rumaynta ilaahay iyo malaa'igtiisa kutubtiisa iyo rusushiisa iyo yowmul aakhirka iyo qadarta la rumaynayo khayrihi wa sharihi min allahi tacaala suuraddaani waxa weeyaan saddex suuradood oo iyagoo isdaba jooga soo degay mid ka mida weeyaan saddexdaas suuradood oo mid ahayd ashucaraa midna waa suuratu namli waa suuraddan midna waa suuratu lqasas weeyaan saddexdaas suuradood oo sidaa mutawaaliga ah usoo degay suuraddu waxay ka hadlaysaa qur-aanka cadiimka ah mucjisadii ilaahay siiyey nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam in xag rabbi laga soo dejiyey kabacdi waxay ka hadlaysaa ambiyadii qisastoodii qeyb ka mid ah ayay ka hadlaysaa si gaaban qeybna si aada u baacdheer bay uga hadlaysaayo aada u faahfaahsan ayay uga hadlaysaa waxay suuraddaani si ijmaal oo duuduuba uga hadli doontaa qisadii nebiyullaahi muuse qisadii nebiyullaahi saalix qisadii nebiyullaahi luud iyo wixii ummadihii loo diray ku dhacay ee ciqaab iyo cadaab ah suuraddu laakiin si tafsiila oo baac dheer waxay uga hadlaysaa qisadii nebiyullaahi daawuud iyo wiilkiisii nebiyullaahi sulaymaan iyo wixii ilaahay nicamo waaweyn siiyey wixii ilaahay uu ku fadilay waxay kaloo suuraddu sheegaysaa qisadii nebiyullaahi sulaymaan maca bilqiis gabadhii bilqiisa la dhihi jiray iyo nebi sulaymaan qisadii la xidhiidhay gabadhaasi waxay ahayd melikatu saba meesha saba la yidhaahdo gabadhii xukuntay ee boqoradeedaa bay ahayd suuraddan waxaa loogu magac daray suuratu nnaml annamlu waa qur-aanyada qisadaas baa laga sheekaynayaa qur-aanyadii qur-aanyooyinka kale la hadashay oo wacdiday ka bacdi ictadarat can sulaymaan wa junuudih nebi sulaymaan iyo ciidamadiisiina yaa xaggooda ictidaarka ka bixisay oo nebi sulaymaan hadalkeedii fahmay oo dhool diray oo ilaahay uu ku shukriyey nicamta ilaahay siiyey nebi sulaymaan markuu xayawaankaas fahmay bismi illaahi araxmaani araxiim dasiin allahu aclamu bimuraadihi bidalik allahu aclamu bidalik muraadka looga muraadayo xuruufta muqadacada ah ilaahay baa og kolleyba inta badan markii la sheego waxaa ka dambeeya qur-aanka kariimka in laga hadlo tilka taas aayaat lqur'aani qur-aanka aayaadkiisi wey tilka taa ishaaradaas oo hadda looga jeedo haadihi middan aayaatu lqur'aani qur-aanka aayaadkiisi wey tilka taa martabadeedu sarrayso waa aayaatu lqur'aan almunazala calayka nabiyullaahi maxamed dushaada lagu soo dejiyey calayka asalaatu wassalaam wa kitaabin kitaab weeye kitaabkaasoo mubiinin wa aayaatu kitaabin kitaab aayaadkii wey kitaabkaasoo mubiinin waadixin waadix ah bayin ah waa yow bayaan u noqonaya liman tafakara fiihi wa tadabbara qofkii qur-aanka tadabburo oo ku tafakura waa arkaya middaas ilaahay baa axkaam ku caddeeyey axkaamtii baa lagu caddeeyey ummaddii baa lagu hanuuniyey kitaabkaa kaas weeyaan wa kitaabin mubiin marka aayaat اlqur'aan weeye taasi hudan xaalay aayaadkaasi hanuun yihiin wa bushraa xaalay bishaare u yihiin lilmu'miniina kuwa mu'miniinta waa la xaalaynayaado icraabaadka ku bannaan qayb ka mida weeyaan hudan haadiyan wa bushraa mubashiraa ama kitaabka laftiisaba ka xaaleeyo wa kitaabin mubiini hudan haadiyan xaalu yahay kitaabkaasi wa mubashiran xaalu yahay mid bishaaraynaya ama aayaadkaasi waxa weeye hudan haadiyat wa mubashiran waa mid bishaaraynays lilmu'miniina kuwa mu'miniinta aladiina mu'miniintu waa kuwee aladiina mu'miniintaasoo ka sifee yuqiimuuna oogaha asalaata salaada guta wejka akmalkaah ee wanaagsan ayay salaada ula yimaadaan khushuuc iyo aadaab iyo arkaan bay u dhammaystiraan aladiina mu'miniintaasoo yuqiimuuna salaata oo wayu'tuuna bixiya bixinaya azakaata sakadana dhiibaya xoolahooda sakadoodii bay bixinayaan iyagoo naftoodu ay diib ku tahay ee aan u arkay min culays la dul saaray raalli ku ah oo jecel ayay sakadii bixinayaan wahum iyaguna bilaakhirati aakhiro hum iyagu yuuqinuuna yaqiininaya yaqiinsan wey yuuqinuuna bimacnaa yusadiquuna waxay sadaqayaanoo rumaynayaan aakhiro rumayn go-an oo aan shaki iyo liiqliiqan aan lahayn ayay rumaynayaan walxaal hum iyaguna bilaakhirati hum iyagu yuuqinuun tilmaamahaas bay leeyihin markaas cibaadooyinka badaniga waxaa ugu fadli badan salaada waa la sheegade waxaa la yidhi aladiina yuqiimuuna asalaata cibaadaadka kaleoo maaligaana zakada ugu cajo badanoo iyadana waxaa la yidhi wayu'tuuna azakaata labadaasiba adduunka shaqo soconaysa weeyaane xagga aakhiro adduunkan waa laga tegayaaye waxay ka aaminsan yihiin waa tano wahum bilaakhirati hum yuuqinuun waxa weeyaan waa kuwa aakhiro yaqiinsan yaqiin kaamila ayay yaqiinsan yihiin oo rumaysan yihiin iimaan iyo camal saalix haddad laga helay wey wahum bilaakhirati hum yuuqinuun qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhiro kuwa aan rumaynaynin bacfiga iyo isi soo saarka kuwa aan rumaynaynin zayannaa waxaanu u qurxinnay lahum iyaga acmaalahum acmaashoodii baan u qurxinnay acmaalahum ulqabiixa wey acmaashoodii xumayd taasaa loo qurxiyey waxa ay ku jiraan bay ku wareersan yihiin oo ku haftaysan yihiin oo waxay isleeyihiin camal fiican baa haysaan waa loo qurxiyey markaasayba u qabaanba ilaa ay uga moodaan inay acmaal xasanaa tahay oo wanaagsan zayannaa lahum waxaanu u qurxinnay acmaalahum acmaashoodii baanu u qurxinnay haddee naarta maxaa lagu xiindaab looga dhigay xufat innaaru bishahawaati naarta waxaa lagu heeraaray shahawaad waxa naftu rabto markaasaa naftaana intaa waxay guraysaa waxaa shahawaadkaa bay rabtaa inay jiidho oo hadba ood qaado hadba qayb qaadato hadba wax samayso naartiina waxaasaa ku xiindaaban markii qofku waxaan dhammeeyana wuxuu ka dambeeya oo xagga ka xigaaya waa naartii marka zayannaa lahum acmaalahum acmaashoodaasaan u qurxin oo fahum iyagu yacmahuuna wey kuwa wareersan wey fii dalaali acmaalihim bay ku dhex jiraan acmaashoodii xumayd yataradaduuna kuwa noqnoqonaya wey iyagoo xayraaniin ah ma kala soocayaan qofku mar hadduu wareersan yahay bayna alxasani waalqabiix waxa wanaagsan iyo waxa xun ma kala soocayaan marka dhanna acmaashaasaa loo qurxiyo la fiican waxay u qabaan inay iyagu wanaag iyo horumar iyo khayr ay ku jiraan dhan kalena waxa weeyaan waa yacmahuuna kuwo wareersan weeye xaggii aakhiro iyo xaggii isi soo saarka iyo xaggii iimaanka iyo waxaasoo dhan waa uma jeedaan zayannaa lahum acmaalahum oo fahum yacmahuun ilaahay wuxuu yidhi yacmahuuna bimacnaa yataradaduuna wayataxayaruuna wey sidaa weeye xaalkooda ilaahay wuxuu yidhi ulaa'ika kuwaas aladiina kuwa weeyaan lahum iyaga u ahaaday suu'u lcadaabi cadaabka kiisa xun oo u ahaaday cadaabka kiisa xun ayaa u ahaaday ulaa'ika kuwaas tilmaamahaas la soo sheegay leh aladiina kuwa weeyaan lahum iyaga u ahaaday suu'u lcadaabi cadaabka kiisa xun baa u ahaaday cadaab aad u xun kaas baa u ahaaday macnaha weeyaan lahum suu'u lcadaabi wahum iyaguna bilaakhirati aakhiro wahum iyaguna fi laakhirati aakhiro dhexdeeda hum اlaksaruun kuwa khasaarada badan weeye alaksaruun khasaarada badan kuway haleesho ay ku dhacday wey oo khasaaradii adduunka ay la kulmeen khasaaro ka darnaan badan ayay aakhirana helayaan oo masiirkooda iyo meesha ay laasimayaan baa naar laga dhigayaa iyagoo silsiladaysan ayaa halkaa la geynaya markaas waa humul akhsaruuna weeyaan dhibaatadaas bay leeyihin waxaa la tilmaamay inay halaagaas ku dambaynayaan waxaa laga hadlayaa qur-aanka kariimka ahaa wainaka adigu nabiyullaahi maxamedo calayka asalaatu wasalaam latulaqa alqur'aana latulaqaa mid lala kulansiinayaa tahay alqur'aana qur-aanka qur-aanka mid lagula kulmayo latulaqa alqur'aan qur-aanka cadiimka ah ee sharafta badan ayaa la kulmaysaayoo lagu dhiibayaa wey latulaqaa waa lagula kulansiinaya waa lagula kulmayaa alqur'aana qur-aanka cadiimka ah baa adiga lagula kulmayaayoo lagu dhiibayaa wey oo lagu siinaya xaggee lagala kulansiinayaa min ladun xakiimin alla xakiima agtiisa ladun bimacnaa cinda min ladun xakiimin cinda xakiimin alla xakiima agtiisa allahaasoo caliimin caliim ah sheekaasi ku ogaal badan min cindi illaahi alxakiim weeyaan allaha xakiimkaayoo khalqigiisa maamulidooda xakiimka ku ah caliimkaayoo ku cilmiga badan oo ogaalka badan waxa dantooda ku jidho iyo waxa liibaantooda ku jidho intaas waa gogoldhigan waxaa loo gogoldhiganayaa qisooyinka bilaabanaya ayaa loo gogol dhiganayaa wainnaka latulaqa alqur'aana min ladun xakiimin caliim qur-aanku meesha uu ka yimid iyo xagga laga soo dejiyey taas baa la caddaynaya ta'kiid baa lala yimidoo inna baa la keenay bilowgii misna latulaqaa laan baa lagu daray maxaa labadaas cidda hadalka loo adkeeyo sida dhaartoo kale ka dhigan waa dadka hadalka aan rumaysnayn marka waa liwujuudi lmutashakikiina fi lqur'aan kuwa qur-aanka shakisan baa jooga oo kuwaasaa waxa leeyaha wainnaka adigu latulaqa alqur'aana min ladun xakiimin caliim halkaas baa qur-aanku kaaga imaanaya lagaala kulansiinaya a kala kulmaysaa wey haddaba waxaa bilaabanaya qisooyinkiibaa bilaabanaya suuraddu ay ka sheekaysa id qaala muusa liahlihi wadkur ka sheekee nebiyullaahi moxamedo calayhi asalaatu wasalaam annagaa kuu sheegaynee ka sheekee id waqti qaala uu yidhi muusaa nebiyullaahi muuse liahlihi ehelkiisii sawjadiisii baa hadda looga jeedaa xaaskiisii markuu ku yidhi innii anigu aanastu waxaan arkay naaro dab baan arkay dab dab baa ii muuqda isagu dabbu u haysaa ma noqon doono dabe innii aanastu naaran naar ayaan arkaaba yidhi saatiikum waa idinkala imaanayaa minhaa naarta xaggeeda bikhabarin war oo ama sa'aatiikum waxaan idinkala imaanayaa bishihaabin shuclad qabasin baan idinkala imaanaya qorin qori daba ama dhuxul daba yaa qabasin muqtabasa min annaar dharka dabka laga soo dhuxul qaatay ayaan idinka keenaya ama war baan inooka keeni ama dab baan inooka keeni markaan dabkaa keennana waa u baahan nahayoo lacallakum waxaa mudantihiin tasdaluuna inaad kulaashaan arrintu waxay ahayd baa layidhi nebiyullaahi muusa meesha madyan la yidhaahdo buu ka soo tegey wuxuu soo aaday masar gabadhii la siiyey toban sanoo madyan joog amaaniya xijajin gabadhii markii la siiyeyna nebiyullaahi shucayb buu wuxuu yidhi inii unkixuka ixda banataya haatayn labadeedahan gabdhood midood baa kuu gurin inii uriidu an unkixuka ixda banataya haatayn markaas calaa an ta'juranii amaaniya xijaj siddeed sano inaad shaqadaa ii qabatay fain atmamta cashran toban haddaad dhammaystirtidna oo laba sano ku dadhidna famin cindik adaytaas agtaada ka hata aday ku jidhaan tobankii sano taam yeelay marka nebi nebi muuse waagaasaa markaas tobankii sano dhammaatay uu xaaskiisii soo kaxaysay baa layidhi isagiina waa soo tegey walaalkaa haaruun iyo dadkii iyo masar bal halkaas aad buu isyiri markii ay soo tageen hameen goor ah oo mugdi ah oo qabow badan bay guuraynayeen markaasay waddadii ka weecdeen dariiqii la hayey waddadii bay ka leexdeen oo ka dhumeen bay ka dhigantay xaaskiisina fool baa qabatay bay dhaheen mufasiriintu labadoodii baa socda wadday marayaan arina waa la sheegay in la waday waa mugdi waa qabow waddadii way ka bayreen ma hayaan waddadii waa ka dhumeen gabadhiina fool baa qabatay ambiyada ilaahay rasusha ilaahay waxyaalahay soo maray iyagoo meeshaa marayaa iftiin baa u muuqday markaasuu wuxuu yidhi innii aanastu naaran naar baa ii muuqatay saatiikum waa idinkala imaan doonaa minhaa xaggeeda bikhabarin war oo warkaasi waa maxay dee dab meel ka shidan ciddii shidatay baa joogtee inayna dhahaan war waddadii halkaanay madhaa oo war aan idinka keeno oo nagu toosiyaan waddadii oo amase aatiikum waxaan idinkala imaanayaa bishihaabin shuculad qabasin baan idinkala imaanaya lasoo dh dabqaatay macnaha muqtabasati min annaar dee qabowgaasaa jire lacallakum tasdaluuna dabku faa'iidooyin buu leeyahay haddii la kulaalo qofka qabowgaa ka boo wehel waa yahayoo lacallakum tasdaluuna inaad kulaashaan oo isku diirisaan oo isku kullaysaan falammaa jaa'ahaa markuu yimid nabi muuse haa oo naartii ilaa makaani naari naartii meeshii ay macnaha uga muuqatay isagu naarta uu u arkay kolkuu halkaa yimid falammaa jaa'aha buu wuxuu arkay waxuu la yaabay waxaa la tilmaamaa geed qoyan oo iska huraya geedaha qoyan ma baxaan xaabada qallalan baa shidanta oo baxda markaasaa sidaa geed qallalan buu u shidmayaa geedkiina waa cagaar waa doog xagga korow fiiriya mise nuur baaba saa ula soo xiriirsan xagga samada ka yimi ibnu cabbaas wuxuu yidhi lam takun naaran wuxuu dab ma ahayn wa innamaa kaanat nuuran nuur bay ahayd wahwahale nebi muuse waa istaagay isagoo yaaban arrinka uu arkay buu la yaabaya markaasaa misna looba dhawaaqayba xoogaa waxaa la yidhahdaa qisadaas geedkaa qoyan in dabku ka baxayey waa qiso laga xoog badan yahay calaa kulli xaal markii uu meeshii yimid nuudiye waaba loo dhawaaq min jaanibi duuri buurta geeskeedii baa lagala hadlay maxaa la yidhi ambuurika waa la barakeeyey manduul fi nnaari baaraka oo musamaaha majhuulkeedii buurika ambuurika waa la barakeeyey man duul fi nnaari naarta dhexdeeda ahaaday iyo waman duul xawlahaa xawlahaa hareeraheeda ahaaday labadaba waa la barakeey oo yaa meesha yimid nebi muusaa yimid nebi muuse adiga waa lagu barakey hareeraha cidda joogta oo malaa'igtaana waa la barakey taa waa tafsiir taa cagsigeedna waa la sheegayoo ambuurika man fi nnaari man fi nnaari fii makaani naari soo qadaro mudaafkaas naartan meesheeda waa nuure cidda ku sugan laguma dhex jira meesha naarteeda oo malaa'igtiiya iyo waman xawlahaa duulka hareeraheedo adiga ah waxaa kaloo la yidhi war arrintoo dhan ba caam ha laga dhigo ambuurika waa la barakeeyey ama anushaani ambuurika eyna waa la yidhi buurika man fi nnaari iyo waman xawlaha oo ay dhammaan shamliso cid allaale ciddii meeshaa joogtay wixii dhinacyeeda ka jiray buurika waa maxay macneedu waa la barakeey bimacnaa taqadas watadahar waman xawlaha man fi nnaari waman xawlaha dee meeshaan waxaaba la rabaa arrin weyn baa dhacayso nebiyullaahi muusaaba lala hadlayaa kaliimullaahi wa kallama allaahu muusaa takliima nebi baa laga dhigayaa risaalaa la siinayaa ambuurika man fi nnaari waman xawlaha mufasiriin baa ku tegey ambuurika waaba la barakeeyey oo la dahiray oo khayrkiisaa batay man fi nnaari oo markaa ilaahayba loo celiyaba man fi nnaari iyo waman xawlaha taasna halkaasaa la keenay marka buurikadaas min albarakati wahiya ziyaadat اlkhayr khayrka kiisa dheeraadka ah iyo kobaca weeye carabtu waxay dhahdaa baarakakallaahu laba kaaf baarakakallaahu oo toos ay markaas u gudubto oo mafcuulkii toos ugu gudubto baarakadu fiina way keenaanoo way ku gudbiyaanoo wa baaraka fiika baaraka allaahu fiika baaraka fiika marna calaa bay ku gudbiyaanoo wa baaraka calayka bay dhahaan marna laan bay keenaanoo wa baaraka laka baaraka allaahu laka arbacu luqaad weeye afar luqo oo baarakada gasho weeye ambuurika man fi nnaari waman xawlaha intaa markii loo loogu nideeyey oo loo dhawaaqay tanaa markaa ka sii dambaysa wa subxaana allaahi ilaahay nasahidiise allihii rabbi اlcaalamiin subxaana allah ilaahay nasahidiise allihii rabbi اlcaalamiin waxaa la yidhi waa hadalkii ilaahay socday weeye ambuurika man fi nnaari iyo waman xawlaha وسubحaana الlahi rab الcaalamiin min kalaam الlahi tacaalى halkaa waa lagu fasir iyo maye waa min kalaami muusa ilaahay waa hufan yahay waa nasahan yahay khalqiga mushaabaha kuma leh meeshaan ilaahay hadalka ilaahay laga soo gaarsiiye muuse iyo meeshaan uu joogay iyo waxaas inaan jiho loo nisbayn la yidhaahdo markaas subxaana اllah nebi muuse wuxuu yidhi subxaana اllahi ilaahay nashidiisa iyo hufnaantiisa ilahay baa nasaami karanta alihi rabi اlcaalamiin taqadasa watanazaha rabuاlciza waxaa hufnaaday oo dahirnaaday rabuاlciza alcaliy shaan alladii laa yushbihu shayun min makhluuqaati makhluuqaadkiisa shay ka mid ah aan meelna ka shabihin laa fii daatihi walaa fii sifaatihi walaa fii afcaalihi ilaa meeshaan hadalkan i ka dhacay risaalada iyo rabbi la hadlidiisa iyo waxaas subxaana allahi rabi اlcaalamiin yaa muusaa muusow innahu shaaniye ana anigu allaahu ilaahay baana alcasiizu allihii alcasiizu qaalibkaa alxakiimu allihii shaykasta meesha u laa'iqaa dhigay haddii loo dhawaaqay oo intaa hore loo sheegay waxaaba loo caddeeyey ilaahay baaba la hadlayba anigu waxaan ah innii ana allah allahna alcasiiz alxakiim waa allaha qawigaayo qaadirkaayo casiiska xakiimka ah taas baa loo sheegay markaasaa waxaa loogu dara wa alqi tuur casooka ushaadana tuur nuudiya warso lama dhihin waa loo dhawaaq ku cadafo wa alqi tuurna casaaka ushaad mucjizaa lagu tusayaaye bal ushaada tuur ushaada dhulka ku dhufo ushaada rid wa alqi casaaka marku tuuray falamaa ra'ahaaba ku xigta dee waxaa la yidhaahdaa jumladii waxaa la xadfay faacalqaahaa wuu tuuray fanqalabat ilaa xayatin abeese isku mas bay isku beddeshay intaas markuu tuuray waatana marka arkidii baa ku xigtay falammaa ra'ahaa markuu arkay tahtazu iyadoo dhaqdhaqaaqays ushi xarakada dhaqdhaqaaqa degdegaa wey kaannahaa waxaaba moodaa jaannun waxaa moodaa mas weliba midka yar subxaanyada maarata subxaanyada baalkan subxaanyada la yihahdo dhuuban oo ororodka badan oo fudud kaannahaa waxaaba moodaa ushii jaannun waaba iyado ah kaannahaa jaannun waaba iyado ah kaannahaa jaanun adaatu tashbiihi baa la keenay wajhu shabihiina waa la xadfi kaannahaa waaba iyadoo jaannun ah da meel kale waxaa lagu sheegay thucbaanu mubiin bahal weyn oo inay noqotay abeese weyn ah waxaa la leeyahay xagga or orodka iyo fudaydkana bahalkan yaroo dhuubanoo subxaanyadoo kalea moodaa yaa xagga muuqaalka iyo dhanka kalena waa kaa weyn saasay ku wada socdaan aayaadku kaannahaa jaanun markuu saa ku arkay wallaa waa jeensaday nabi muuse mudbiran xaalu yahay kii dabada jeedinaya walam yucaqib dibna ma soo dhugan ushiisiyoo dee noqotay arrinkaas waxa weeyaan dib ma soo milicsan cabsi iyo walbahaar baa ku dhacay khowf baa ku dhacay sidaa markuu arkay dee bini aadamka dabcigiisana sidaa iska arrin khatara markay arkaan waa laga baqaa waa ka qaban dhacyoonaya ilaahay wuxuu yidhi yaa muusa muusow laa takaf ha cabsani laa takhaf ha cabsani aniga xadaradayda ku sugan tahay qof aniga xadaradayda ku suganna waa aamin innii aniga laa yakhaafu ma cabsado ladaya agtayda almursaluuna mursaliintu ma cabsadaan laa yakhaafu ladaya agtayda ma cabsadaan almursaluuna kuwa la diray adugu rasuul ilaahi baa ta rusushoo dhanna aniga agtayda waan doortay oo nebinibaan u doortayo ma cabsadaan oo waa maxay cidaan aniga ahayn kama baqaan aniga cidaan ahayn rusushu kama baqdo wey qaala ibnuljawsi nabbahahu calaa ana man ana man aamanahu allahu binubuwa cid ilaahay nebinimo siiyey nebinimada darteeda min cadaabihi ilaahay qofka cadaabkiisa ka nabadgeliyey nebinimo inta la siiyey ilaa nebi ciqaab isma arkayaane laa yenbaqii an yakhaafa min xayatin abeese inuu ka cabsado maba ahaba cadaab baaba laga nabad yeelaya ma waxaan laga nabad yeelayn bahalkan yaroo meesha ordaya innii laa yakhaafu ladaya almursaluun ilaa man laakina man istinaa haddii munqadic laga dhigo man qofkii dalama dulmi sameeya oo khalqiga ilaahay oo kale ka mida rususha maahayn mursaliinta maaha ilaa laakiin baa nir moogta man axadka dalama dulmi sameeyey oo ummadda kale ah uma dabadeedna badela ku bedelo xusnan wanaag bacda suu-in xumaan dabadeed xumihii uu sameeyey dabadeed toobadkeen buu la yimi camalkiisii sayi ahaa wuxuu ka dabageeyey camal xasana fa innii anigu kafuurun mid dhaafid badan baan ahay raxiimun baan ahay mid naxariis badan cadiibulmakfira baan ahay wa waasicu raxma baan ahay bishaaro weyn baa arrintaa ugu sugan basharka iyo bini aadamka qofkii camal xun samayn jiray oo ka fuqa oo noqda oo ilaahay u toobad keena fa in allaha yatuubu calayh ilahay baa ka toobad aqbalaya waa inagii soo marnay suuratu daaha wa innii lagafaarun liman taaba wa aamana wa camila saalixan uma htadaa baynu soo marnay bishaaradaas weeyaan waxaa la yidhi wa adkhil geli yaddaka gacantaada fii jeybika jeebkaada gacanta geli jeebku maaha midka annagu haddaan wax ku ridanno halkaa dawqa iyo kuleetiga iyo kilkilada halkaa laga gaarayo taa weeyaan takhruj soo baxdeen way soo baxaysaa gacanti baydooa xaalay tahay mid cad min hayri suu-in xumi la-aanteed iyadoo baras iyo xanuun iyo balaayo kale aysan ku dhicin laakiin cad caddaankuna cudur maaha baras maaha bele kale maaha bay meeshaa ka soo baxaysaa hilaac wahwahle oo kale iyadoo abay soo baxaysaa fii tisci aayaatin maxaan dhahnaa haataani almucjizataani labadaadaan mucjizo oo labadee ah ushaan iyo gacantan sidaa isku beddelay fii tisci aayaatin fii dimni tisci aayaatin aayaad oo sagaalah dhexdood bay ahaadeen sagaal aayadoodoo lagu dhiibay ilaa koo iyo toban aayadood bay ka mid yihiin haddaba waxaad aadaysaan ilaa fircawna iyo waqowmi fircown iyo qoladiis innahum kuwaasi kaanuu waxay ahaadeen qowman qoom qoomkaasoo faasiqiina khaarijiina can daacatinaa daacada iyadii kuwa ka baxay ayay kuwaasi ahaadeen innahum kaanuu qowman faasiqiin qoladaa ma ujeedaa qoladaasaa tegays aadaysaan innahum kaanuu qowman faasiqiin innahum kaanuu qowman faasiqiina waxay ahaadeen kuwa daacada ilaahay ka baxay darsigeenu intaasu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab